walaalayaal muxaadaradeenu waxay ku saabsan tahay taariku salaa waxaana noo soo jeedin doona walaalkeen maxamed axmed rooble abu ramla soo dhawaada in alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munasalka oo muxkamka ugu naadiyey dadka iimaanka leh magac loogu naadiyo midka ugu qiimaha badan wuxuuna allah u sheegay subxaanahu wa tacaala in dadka iimaanka leh hadday xoolaha iyo owlaadda uga mashquulaan salaadaha alle dikriga alle iyo waajibaadka alle ay noqon doonaan kuwa khasaara rabbi wuxuu ku yidhi ha ku mashquulinina xoolaha iyo owlaadda axadka salaadaha uga mashquula xoolo iyo owlaad ama waajibaadka xoolo iyo owlaad ku layaca wuxuu ka mid noqonayaa dadka khasaaray oo musiibada ku dhacday sida uu rabbi caddeeyey subxaanahu wa tacaala mawduuca aanu ka hadli doonaana waxa weeyaan qofka salaada ka tegey cuquubada iyo dembiga uu leeyahay iyo sida xaaladiisu tahay salaada dadka ka tagaa way khasaareen adduunka iyo aakhirada labadaba waxay ku khasaareen nafsadooda iyo ahalkooda waxayna shaqaysteen cadaab fara badan iyo cidhiiri ilaahay oo dhan waxaa laga doonayaa muslimiintu inay rabbi ka baqaan oo ay salaada xifdiyaan waxaa laga doonayaa dadka islaamka inaysan waajibaadka ka kala tegin salaada inaysan marnaba wakhtigeeda dib uga dhigin oo ay si wanaagsan u ilaaliyaan allah subxaanahu wa tacaala kol uu ka hadlayey dadka cadaabka gelaya wuxuu yidhi waylun yowma-idin lilmukadibiin wa idaa qiila lahum irkacuu laa yarkacuun waadiga naarta waxaa iskale dadka diinta islaamka beeniyey oo dunuub fara badan iyo dhibaato badan la yimid dadkaa markuu rabbi ka sheekeeye wuxuu yidhi waa dadka kolka loo yidhaahdo dukada aan dukan waa dadka marka la yidhaah alla u rukuuca oo u sujuuda aan u sujuudin waa dadka aan salaada alla ilaalin waa dadka aan xumaanta iyo xaaraanta ka tegin waa dadka waajibaadka si walba u layaca waxaa laga doonayaa muslimiintu inay rabbi ka baqaan oo ay xaqa dhab u ilaaliyaan si ay uga baxaan cidhiiriga adduunka iyo cadaabka aakhirada labadaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku odhanayaa aayad kale oo kitaabkiisa ka mid ah wa aqiimu asalaata walaa takunuu min almushrikiin muslimiintu hagaajiya salaada oo xifdiya mushrikiinta iyo gaaladana ha ka mid noqonina dadka aan salaada xifdin waxay ku tirsiyeen mushrikiinta iyo gaalada waxay noqdeen dad khayr daran waxayna allaagtiisa kala kulmayaan cadaab iyo cidhiiri weyn waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan diinxumada iyo ka tegidda waajibaadka oo idilba waxaa laga doonayaa muslimiintu inay xaqa si dhaba u ilaaliyaan oo ay xaaraanta aada uga durgaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku odhanayaa aayad kitaabkiisa ka mid ah isagoo dadka waaweyn dadka dembiyada waaweyn ka hadlaya ee mujrimiinta marka naarta lagu guro su-aalaha la weydiinaya say uga jawaabayaan waxuu rabbi yidhi can ilmujrimiin maa salakakum fii saqar mujrimiinta xaggooda waxaa la weydiinayaa naarta saqaro la yidhaah maxaa idin geliyey niman yahow musiibada iyo dhibka kanu xaggow idinkaga yimid waxay ku jawaabi doonaan sida uu rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu almiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi addiin xataa aataana alyaqiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxay odhan doonaan salaadda ma aanan dukan jirin oo dadka dukada kuma aanan jiri jirin waxay kaloo odhan doonaan markaas ka gadaal dadka masaakiinta ma aanan quudi jirin in la quudiyana kuma boorin jirin abaalmarinta maalinteeda dad u soo shaqaystay ma aanan ahayn baatilka iyo munkarka ayaan dabaalo jirnay ilaa ay geeridu nooga timid oo xayaatada nala ka qaaday mawdka waxaa laga cabbiraa daa'iman yaqiin waxaana yaqiin looga cabbiraa waa shayga keliya oo aan muslim iyo gaal isku diidanayn ina uu jiri doono xataa kuwa ku odhanaya koonka dabeeca ayaa maamusha waxay ogol yihiin in la geeriyo doono sidaa darteed ayaa mawdka yaqiin laga cabiray muslimiinta waxaa laga doonayaa inay salaada xifdiyaan oo ay si dhaba u ilaaliyaan rabbi ha laga boqo oo waajibka ha la ilaaliyo yaana laga tegin salaada dadka salaada ka tegay waxaa lagu tiriyey dadka mujrimiinta ee dembiyada waaweyn galay waxaa kaloo lagu tiriyey dadka mushrikiinta oo alla u shariig yeelay waxaa kaloo lagu tiriyey dadka khasaaray adduunka iyo aakhirada intaba waxaa kaloo lagu tiriyey dadka mukadibiinta oo xaqa iyo diintaba beeniyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa fa in taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow azakaa fa ikhwaanukum fi ddiin dadku hadday shirkiga iyo gaalnimada ka tagaan oo ay rabbi waxidaan nabigana dhab u rumeeyaan salaada ay hagaajiyaan xoolahana sekada ka bixiyaan diinka ayay walaala idinkugu yihiin aayadda mafhuumkeeda waxau caddaynayaa dadka aan intaa samaynin diinta walaalna gulama ahan walaalnimada diinigaana macsiyada kuma baaba'do ee walaalnimada islaamiga waxa baabi'iya waa in diinta islaamka laga baxo oo la gaaloobo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay dadka muslimiinta ah in laga doonayo inay jihaadaan oo ay gaalada la diridhaan kolka la nabadgelinaya dadka wuxuu alla yidhi fa in taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow azakaata fakhalluu sabiilahum markay xumaanta iyo ka tagaan alla inkiridda iyo rasuulka diidmadiisa ay salaada hagaajiyaan sekadana bixiyaan dariiqooda u khaali yeela ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala halkaa waxaa laga gartay oo aad ka ogaatay qof aan salaada dukan diinu kaalama dhaxaydo axadka aan salaada dukanna dagaal ayaa lala gelayaa sida rabbiba caddeeyey subxaanahu wa tacaala rasuulkana xadiid saxiixa looga wariyey sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay waxdaaniyada alla ka qirayaan risaalada ka rumaynayaan salaada ka hagaajinayaan xoolahoodana sakada ka bixinayaan muslimiinta waxaa laga doonayaa bal inay dadaalaan oy baraarugaan salaada dadka ka tegey aad iyo aad bay halis ugu sugan yihiin waxaana lagu tiriyey inaysan muslimiin ahayn maxuu samaynayaa qofka ehelkiisa salaada faray oo ehelkiisu ay warkiisa dhegaysan waayeen salaadana dukan waayeen miyuu la deganaanayaa miyuu mukhaaladaynayaa mase aqalka ayuu uga baxayaa jawaabtu waxay tahay ahalkaasu haddaysan weligood dukan waaba kufaar murtadiin ah oo khaarijiin oo islaamka ka baxay mana bannaana in lala deganaado waxaa waajib ah qofkaa laga doonaya oo waajib ku ah inuu diinta ugu yeedho waa inuu ku ilxaaxiyo oo uu ku celceliyo lacalla waxaa la arkaa rabbi inuu hanuuniyo axadka taariga ee salaada ka tegey kaafir ayay nusuustu ku xakuntay in badan alle ayaannu ka magangelaynaa arrintaas ayada ah oo salaad ka tegidda iyo kufriga ah waxaa kufriga loogu xakumay deliilka kitaabka iyo sunnada qowlka saxaabada iyo nadrada saxiixa ee caafimaadka qabta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey dadka salaada ka tegey inaysan diinta walaal nagula ahayn sidaan aayadaha horay aan u akhrinay laga garanayey dadka salaada duka waayey diintii islaamka ayay dundumiyeen si dhaba ayay u aaseen cadow alle ayay noqdeen ciriiri iyo cadaab alle ayay aad u shaqaysteen haddaba muslimiintow rabbigiinka baqa salaada xifdiya oo ha layicinina marnaba qofka salaada kas uga tegey ee wakhtigeeda ka saaray nusuus fara badan ayaa ku soo aroortay inuu aad u xun yahay jaabir bini cabdillaah saxaabiga la yidhaahdo allaha raadi ka noqdee wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya waa salaadka tegidda xadiidkaa waxaa soo saaray axmed iyo muslim riwaayadda muslim waxay ahayd bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa ninka shirkiga iyo gaalnimada iyo qofka waxaa ka dhaxeeya salaadka tegidda axadku hadduu salaada ka tago gaalnimada iyo shirkiga ayuu u bambaxay sheeddii iyo xeradii muslimiinta lagu yiqiin wuu ka durgay iimaanka dadkiisa wuu faaruqay gaalada xisbigeeda ayuu biiriyey cadowga alle ayuu saaxiib la noqday oo shaydaan ah sharciga alle ayuu ihaanaystay axad dulli fara badan shaqaystay ayuu noqday abu daawuud iyo nasaa-i ayaa xadiidkaas soo saaray lafdigana waxau ahaa ay ayagu soo saareen inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa bayna alcabdi wa bayna alkufri ilaa tarku salaah addoonka iyo gaalnimada wax ka dhexeeya ma lahan ilaa salaada ka tegiddeeda mooyaane qofka iyo gaalnimada waxa kala teedayaa waa salaada qofku hadduu salaada ka tagana gaalnimada ayuu dhab ugu bereeray wuxuuna noqday axad aad u khayr daran tirmidi ayaa xadiidkaas soo saaray lafdiga kiis tirmidi wuxuu ahaa bayna alkufri waaliimaani tarku salaa gaalnimada iyo iimaanka waxaa kala waardiyeeya waa salaada qofku hadduu salaada ka tago mooradii iimaanka wuu ka baxay xerada iyo moorada kufriga ayuuna ku biiray qofkaasu wuxuu biiriyey ama uu bediyey qolada gaalada ah ibnu maajah ayaa xadiidka soo saaray lafdiga ibnu maajah wuxuu ahaa bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaah addoonka iyo gaalnimada salaad ka tegidda ayaa ka dhaxaysa ayaa kala kala teeda salaadda hadduu qofku ka tago waxaad arkaysaa inuu galay xeradii gaalnimada haddaba xadiidkaa riwaayadaha badan iska leh oo ay soo saareen axmed muslim abu daawuud nasaa'i tirmidi ibnu maajah waxau caddaynayaa qofku hadduu salaada ka tago xerada gaalada inuu ku biiray diinta islaamkana inuu isaga tegey waxaa laga wariyey saxaabiga burayda la yidhaah inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay oo ku qowlaya alcahdu aladii baynanaa wa baynahum assalaah faman tarakahaa faqad kafar waxa noo dhexeeya annaga iyo qoladaas waa salaada ayuu yidhi oo macnaha cahdiga lagu dhowrayaa waa salaada munaafiqiintaa lagu nabadgeliyaa dadka islaamka ayaa lagu gartaa salaadda hadduu qofku dukanayo balcoon in la nabadgeliyo ilaa qadar axadka salaada ka tagaana wou gaaloobay xadiidkaa waxaa soo saaray axmed abu daawuud nasaa'i tirmidi tirmidi wuxuu yidhi waa xadiid xasana oo saxiixa waxaa soo saaray ibnu maajah iyo ibnu xibbaan oo saxiixiisa ku qoray xadiidkaa waxaa saxiix yeelay xaakim waxaana ku waafaqay dahabi haddaba muslimiintu rabbi ha ka baqeen hana ku dadaaleen wanaagga hana la ogaado salaadda oo laga tagaa inay arrin weyn oo halisa tahay oo qofka salaada ka tegey ou gaalnimada u degdegay kufriga qof qaatana uu noqonayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiid uu tawbaan ka warinayo bayna alcabdi wa bayna alkufri waaliimaani assalaah fa idaa tarakahaa faqad ashrak addoonka iyo gaalnimada iyo iimaanka waxaa ka dhexeeya waa salaada addoonku hadduu salaada ka tago xeradii iimaanka xeradii islaamka wanaagga iyo diinta wou faaruqay wax uuna biiriyey qolada gaalada ah salaadda hadduu ka tago addoonku alle ayuu u shariig yeelay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa waxaa wariyey hibatullaahi dabari ninka la yidhaah sanad saxiixa ayuu ku wariyey sida uu albaani sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey xadiid kale ee asagu ka hadlaya arrintaas ayada ah oo aad u dheer ninka la yidhaahdo waxaa rasuulku u dardaarmay sala allahu calayhi wasalam mucaadi ninka lagu magacaabo toban kelimo waxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tushrik billaahi shay-a wa in qutilta wa xurriqta nin yahu la yidhaah mucaad rabbiga ku khalqay ha u shariig yeelin haddii lagu dilo oo lagu gubo xataa allah ha u shariig yeelin shirki iyo gaalnimana ha la imaanin wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam arrinta labaad walaa tacuqanna waalidayka wain amaraaka an takhruja min ahlika wa maalik labadaada waalid ha caasinin oo caasi waalidka ha ku noqonin haba ku amreen inaad ahalkaaga iyo maalkaaga oo dhan bixidid waalidkaaga ha caasinin wax kasta oo rabbi caradihiisu aysan ku jirin waa inaad ku addeecdaa waalidkaaga ood ku wanaajidaa ood rabbigaa ka baqataa subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam arrinta saddexaad walaa tadrukanna salaatan maktuubatan mutacamida salaad waajib ah kas ha uga tegin salaad waajiba oo lagugu farad yeelay kas ha uga tegin marnaba فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله salaad waajib ah axadka ulakas uga taga ilaalinta alle waa ka beri alle agtiisa wax khayr iyo raxmad u yaalla ma lahan ammaanka iyo ilaalinta alle beri ayuu ka yahay shayddaanku dadka oo watay oo xerada iyo moorada ka fogaaday islaamku iska leeyahay ayuu ka mid yahay waxaa lagaa doonayaa kolka inaadan salaadda waajibkaa kas uga tegin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey qofka salaada waajibkaa kas uga taga rabbi ilaalintiisa inuu beri ka yahay wax u dambeeyooo u harana inaysan jirin waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam walaa tashrabanna khamraa fa innahu ra'su kulli faaxisha weligaa khamre iyo daraag ha isticmaalin oo ha cabin oo ha cunin maxaa yeelay khamrada iyo daroogada oo la isticmaalaa fuxshi walba iyo xumaan walba ayada ayaa madax u ah ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi wa iyaaka waalmacsiya waxaan idiin kala digayaa adiga iyo nafya shayddaan iyo macsiyada dembi iska ilaali fa inna bilmacsiyati xalla sakadillaah macsiyadu waxay qofka ku dejidaa oy sabab ugu noqotaa cadhada rabbi yaan cadho rabbi kugu dhicin ee macsiyada iyo dembiga iska ilaali ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walbaoo muslimu ha ogaado dembigu inuu yeeshay halis ah caalamka masaa'ibta ka dhacaysana waxa u sababtaa waa dembiga dembiga ha laga tago oo rabbi ha la raalli gareeyo hana lagu dadaalo daacada alleh rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi wa iyaaka waalfiraara min azaxf adiga iyo waxaan idiin kala digayaa nafya shayddaan iyo inaad ka carartid difaaca diinta islaamka la difaacayo wa in halaka annaas dadku kulligood haba halaagsameen ee weligaa ha cararin oo xaqa ha ka cararin wa in asaaba annaasu mawtun fahbut dadka geeriyo hadday asiibto sugnaaw argagaxa cararidda sabar la'aanta iska ilaali daacuun hadduu ku dhaco iyo haddii jihaad lagu dhammaado intaba weligaa ha cararin wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaad nafaqaysaa ahalkaaga waxaad heli kartid weligaa dadkaaga edbi alla subxaanahu wa tacaalaa darti u cabso oo rabbigaa dadkaaga uga cabso ha ku xadgudbin xumaanna ha ku samaynin xadiidkaa waxaa soo saaray axmed iyo dabaraani sanadka axmed waa saxiix hadduu ka nabad galo inqidaac laakiin xadiidka duruq badan ayuu leeyahay sidaa darteed albani wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan waxaana halkaa ka ogaatay salaadda oo laga tagaa inay tahay arrin weyn oo halis ah dadka salaada ka tagaana cadaabka rabbi ayay dhab u shaqaysteen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laysa bayna alcabdi washirki ilaa tarku salaah fa idaa tarakahaa faqad ashrak addoonka iyo shirkiga wax ka dhaxeeya ma jiraan oo kala ilaaliya ilaa salaadda ka tegitaankeeda oonbaa kala xiga salaadda hadduu ka tago qofku waa mushrik shirki iyo gaalnimo ayuu la yimid ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka isaga ah duruqdiisa marka la eego wuxuu odhanayaa albani waa saxiix ibnu maaja iyo rijaal kale ayaana soo saaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi islaamku xarig xarig ayuu u go'in xarig markuu go'oba dadku xarigga ku xiga ayay ku dhegin xarigga ugu horreeya ee diinta islaamka lawe la waayaa waxa weeye in wax lagu xakumo diinta islaamka xarigga ugu dambeeyaana waa salaadda salaadda haddii laga tago dadka wax u dambeeya oo dambe ma jiraan xadiidkaas ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku qoray axmed ayaa musnadka ku qoray xaakim ayaa soo saaray wuuna saxiix yeelay sanadka axmed uu soo saaray waa sanad wanaagsan ayuu albani yidhi wuxuuna albani ku sheegay xadiidkaasu inuu saxiix yahay haddaba dadka muslimiintaa rabbi ha ka cabsadeen hana la ilaaliyo salaadda salaadda dadka ka tegey diin ay hayaan lama garanayo waxaad halkaas ka ogaatay aayado uu rabbi uga hadlay dadka salaadda ka taga xumaantooda iyo in gaalada lagu tiriyo iyo axaadiid fara badan ee uu nabigu ku sheegay dadka salaada ka tegey inay xeradii iimaanka ka tageen oy dhinaca gaalada u wareegeen waxaa markaa jirta aqwaal saxaabadu iska leeyihiin oo caddaynaysa dadka salaada ka tegey xumaanta ay leeyihiin cabdullaahi ibnu shaqiiq alcuqayliyi ninka la yidhaah ee taabicigaa wuxuu yidhi kaana asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam laa yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun hayra salaa asxaabta nebi moxamed waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam shay laga tegey oo acmaasha ka mida kufri uu arki maynka tegiddiisa oo salaada kayrkeeda ah camalka salaad camal laga tegey qofka ka tegey gaalnimo uu arki mayn salaada mooyaane dadka salaada ka tegey waxay u arkayeen kufri kufri iyo gaalnimo sidaas waxaa wariyey cabdullaahi ibnu shaqiiq waxaana soo saaray atarka isagaa tirmidi waxaa kaloo soo saaray xaakim wuxuu ku sheegay albani in xadiidka atarka ah uu saxiix yahay xaakim ayaa saxiix yeelay dahabi ayaa ku waafaqay waxaana sugnaatay atarkaas in sanadkiisu wanaagsan yahay asxaabu rasuulillaah waxay arkayeen qofka salaada ka tegey inuu gaaloobay xerada inuu isaga tegey diinna uusan gacanta ku haynin cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi man taraka asalaata falaa diina lah axadka salaada ka taga wax diin la yidhaah ma lahan wax uu hayana ma jiraan asarkaa waxaa wariyey moxamed ibnu nasr waana mawquuf oo cabdullaahi ibnu mascuud ayaa yidhi sanadkiisuna waa xasan sida uu albaani caddeeyey abidarda ninka la yidhaah waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waatuu horay uga wariyey xadiid sheegaya in salaada dadka ka taga aysan khayr lahayn abidarda wuxuu leeyahay laa iimaana liman laa salaata lah walaa salaata liman laa wudu'a lah iimaan ma lahan axad aan salaada ilaalin salaadna ma lahan qof aan weyse qaadanin asarkaa isaga ah ibnu cabdilbiri iyo kayrka ayaa soo saaray isagoo mawquuf ku ah abidarda albani wuxuu yidhi sanadkiisa waa saxiix ibnu abi shayba ninka la yidhaah wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi man taraka asalaata faqad kafar salaada qofka ka tegey waa uu gaaloobay ninka la yidhaah moxamed ibnu nasrin almarwasi waxuu odhanayaa isxaaq ninka la yidhaah waxaan ka maqlay inuu yidhi waxaa ansaxay oo xagga nabiga ka ansaxay sala allahu calayhi wasalam taariku salaad axadka ah inuu kaafir yahay sidaas ayaa waxaa qabuu yidhi dadka ahlu cilmiga ah laga soo bilaabo waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaahdeen dadka ahlu cilmiga ayuu yidhi ninka la yidhaha isxaaq anna taariku salaati camda min gayri cudrin xataa yadhaba waqtuhaa kaafir axadka salaada kas uga taga cudur la'aan ilaa uu wakhtigeedu tago qofkaasu wuxuu ahaaday qof kaafir ah haddaba asarada noocaasa ayaa sugan xamaad ibnu zayd waxau ayuub ninka la yidhaha sakhtiyaani ka wariyey tarku salaati kufrun laa yukhtalafu fiih salaada oo laga tagaa waa gaalnimo aan laysku khilaafsanayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa fawaylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun waadiga naarta waxaa iska leh dadka salaadooda la yacayo oo halmaansan waxaana soo arooray xadiid tilmaamaya in loola jeedo dadka salaada wakhtiga ka layaca oo ka dib dhiga oo aan ku dukan inay cadaab adag leeyihiin nawfal ibnu mucaawiya waxaa laga wariyey rasuulku inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man faatathu salaatun faka'annamaa wutira ahlahu wamaalah axadkii hal salaad ka tagto waxau la mid yahay isaga oo ehelkiisa iyo maalkiisa la halsiibay oo la dhammeeyey oo aan waxba loo reebin xadiidka isaga ibnu xibbaan ayaa saxiixiisa ku qoray albaani wuxuu yidhi waa saxiix haddaba adiladaa faraha badan waxay noo caddayday qofka salaada ka tegey xumaanta uu iska leeyahay diin ou hayo inaan la arkin ayaana halkaas ka ogaatay waxaa laga doonayaa qofka muslimkaa inuu rabbigii ka cabsado iskana ilaaliyo salaad ka tegidda cumar binu khadaab ayaa loo nisbeeyaa qofka salaada ka tegey inuusan wax dheef iyo nasiib la yidhaah ku lahayn islaamka dhexdiisa salaada oo laga tagaa waa arrin halis ah haddaba markaad intaa ogaatay waxaa kaloo halka yaallaa waxa weeye axadka fiiro saxiixa wax ku eega wuxuu odhanayaa axad qalbigiisa cirbad caadhadeed oo iimaana ay ku jirto oo salaada cadamadeeda garanaya iyo sida rabbi u amray in loo ilaaliyo ma suuro gasho salaada ka tegiddeeda inuu daa'imo mana ka tegaya salaadda ee wuu ilaalinayaa salaadda si dhaba ayuu u xifdinayaa weligiina wuu ilaalin axadka salaada ka tagana waxaa caddaatay inuusan in yar oo wanaagah uusan u haynin diinta tan islaamka waayo qofka diinta islaamka wanaag u haya qalbigiisana ay wax yar ugu jirto islaamka ilaalintiisa ma dhici karto inuu salaada layaco mana suuro gasho inuu salaada ka tago hadduu mar ka tagana ma daa'imi karo ee deg deg ayuu xagga rabbi ugu soo laabanayaa salaadda mid ilaaliya oo xaqa ku socda oo xumaanta ka taga ayuuna dhab u noqonayaa haddaba qofkii doonaya inuu u raadiyo cudurdaar dadka salaada ka taga adilladaa faraha badan oon akhrinay kolkuu arkay ka gadaal isaga ayaa garanaya abuu moxamed ibnu xasmin wuxuu yidhi waxaa ka yimid can cumar wa cabdiraxmaan ibni cawf wa mucaad binu jabal wa abi hurayra wa kayrihim min asaxaabati radia allahu canhum raggaas oo idil waxay sheegeen buu yidhi ibnu xasmin siduu ku qoray kitaabkiisa maxallaha ah anna man taraka salaatan salaata fardin waaxida axadkii ka taga salaata fardin salaad farad ah waaxidatan oo kali ah mutacammidan isagoo u kasaya xataa yakhruja waqtuhaa ilaa oo wakhtigeedu ka tago fa huwa kaafirun murtad waa axad gaal ah oo ridoobay sidaas ayaa laga wariyey saxaabadaas oo idil waxaa lagu sii daray walaa naclamu lihaa'ulaa'i min asaxaabati mukhaalifa mana ogin saxaabadaa la soo sheegay wax khilaafay oo saxaabada ka mid ah waxaad halkaa ka garatay dadka salaada ka taga in dembi weyn ay ku jiraan mujrimiin alla ka furatay xaqa ka durugtay xumaanta u degdegtay samaanta iyo wax alla wixii lagu liibaani lahayna la yacday ayay noqdeen ibnu xasmi kitaabkiisa maxallaha wuxuu ku caddeeyey rag fara badan ee saxaabada ka mida in laga naqliyey axadkii salaada wakhtigeeda ka saara cudur la'aan isagoo u kasaya waa kaafir waana murtad waa diinta islaamka ayuu dib uga laabtay waxuu marka soo gelayaa qoladii uu nabigu u yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiis saxiixa caddaynayo man baddala diinahu faqtuluuh axadka diintiisa beddela ama diintiisa ka ridooba dila oo tillaab ka qaada qof wanaagsan oo khayr leh ma ahane axadka diinta islaamka ka laabta ha la dilo ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaana lagu xakumay qofka salaada ka taga inuu ridoobay oo dadka la dilayo oo xumaanta badan la yimid lagu daro haddaba muslimiintu ha ka fiirsadeen rabbina ha ka baqeen subxaana wa tacaala rasuulka markii oo la tusay cadaabka barsakha dadka la cadaabayo oo sida silaca badan loo cadaabayo waxaa ka mid ahaa axad qur'aanka la baray oo qur'aanka iska tuuray oo markaa ka gadaal wayanaamu can asalaati almaktuuba salaadda waajibkaa ka seexday xadiidkaas waa xadiid dheer oo bukhaari ku sugan waxaana soo deliishanay cadaabka qabriga iyo mawdka markaannu ka sheekaynaynay xadiidkaasi wuxuu sheegayaa dadka diinta alla wax ka bartay oo salaada ka hurday in la silci doono si xun loogu cadaabi doono qabriga intaan jahannabadii weyneed la gaadhin oon xisaabba aysan la kulmin marka dadka salaada ka tegey waa dad aan khayr lagu ogayn haddaysan ka laaban waxa ay ku sugan yihiin u dhibaato badan marka salaada dadka ka tegey waxaa lagu tiriyey inay ridoobeen oo ay noqdeen dad aad u xun khayrna daran xaafid ninka la yidhaha cabdulcadiim almundiri wuxuu yidhi qad dahabat jamaacatun min aلصaxaaba waman bacdahum ilaa takfiiri man taraka asalaata mutacammidan litarkihaa waxay ku tageen jamaaco saxaabada ka mid ah iyo dadkii ka dembeeyey in la gaalaysiiyo dadka salaada waajibkaa kas uga tegey oo ka tegitaankeeda kas ka dhigay xataa yakhruja jamiica waqtihaa ilaa wakhtigeedoo dhan tegey dadka salaada ka tegey in la gaalaysiiyo ayay ku tageen wuxuu yidhi ninka la yidhaha xaafid cabdilcaliim waxaa ka mida ragga sidaa ku tegey cumar ibnu alkhadaab wa cabdullaahi ibnu mascuud wa cabdullaahi ibnu cabbaas wa mucaad binu jabal wa jaabir ibni cabdillaah wa abudarda radia allaahu canhum wuxuu yidhi xaafid wa min kayri saxaabati waxaa ka mid ah axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahawiya wa cabdullaahi ibnu mubaarak wannakaci waalxakam ibnu cutayba wa ayuubu asakhtiyaani wa abu daawuud addayaalisiyi wa abubakr ibnu abi shayba wa zuhayr ibnu xarbin iyo wakayrihim raximahum allahu tacaala waxay dadkaasoo idil isku dabagaleen dadka salaada kas uga tegey inaysan muslimiin ahayn haddaba dadka salaada kas uga tegey haddaysan muslimiin ahayn waxay mutayseen cuquuba aad u fara badan nayaa dadka muslimiinta inay ogaadaan salaada oo laga tagaa inay arrin aad u halisa tahay oo aad u dhibaato badan marka salaada dadka ka tegey waxaa lagu tiriyey inay ridoobeen oo ay noqdeen dad aad u xun khayrna daran xaafid ninka la yidhaha cabdulcaliim almundiri wuxuu yidhi qad dahabat jamaacatun min alsaxaaba waman bacdahum ilaa takfiiri man taraka asalaata mutacammidan litarkihaa waxay ku tageen jamaaco saxaabada ka mid ah iyo dadkii ka dambeeyey in la gaalaysiiyo dadka salaada waajibkaa kas uga tegey oo ka tegitaankeeda kas ka dhigay xataa yakhruja jamiica waqtihaa ilaa waqtigeedoo dhan tegey dadka salaada ka tegey in la gaalaysiiyo ayay ku tageen wuxuu yidhi ninka la yidhaha xaafid cabdulcaliim waxaa ka mida ragga sidaa ku tegey cumar ibnu alkhadaab wa cabdullaahi ibnu mascuud wa cabdullaahi ibnu cabbaas wa mucaad binu jabal wa jaabir ibni cabdillaah wa abudarda radia allaahu canhum wuxuu yidhi xaafid wa min kayri saxaabati waxaa ka mid ah axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahawiya wa cabdullaahi ibnu mubaarak wannakaci waalxakam ibnu cutayba wa ayuubu asakhtiyaani wa abu daawuud addayaalisiyi wa abubakr ibnu abi shayba wa zuhayr ibnu xarbin iyo wakayrihim raximahum allahu tacaala waxay dadkaasoo idil isku dabagaleen dadka salaada kas uga tegey inaysan muslimiin ahayn haddaba dadka salaada kas uga tegey haddaysan muslimiin ahayn waxay mutayseen cuquuba aad u fara badan waana dad aad u khayr daran sida nusuusta aad ka soo ogaatay dadka odhanaya salaada dadka ka tegey yaan la gaalaysiinin waxay deliishanayaan dalaa'il dalaa'isha ay deliishanayaanna afar xaalo mid ka mid ah ayay tahay imaa inay deliishanayaan daliil aan asal ku lahayn salaada arrimaheeda ama inay deliishanayaan daliil ku xidhay salaada qofka ka tegey wasfi mucayana wasfigaasoo ama jahli ah ama ah in cudur ku dhacay sida qof salaada uga tegay cudur cudurkaasoon dee waxba waxyaala loogu cudur daaro ay jiraan ama nusuus caama ayay deliishanayaan oo ka sheekaynaysa qofka tawxiidka la yimaada inuu khayr leeyahay laakiin axaadiista ka sheekaynaysa qofka taariku salaadka in la gaalaysiiyaa adillada caamkaa ayay khasisaysaa haddaba hadday noo soo caddaatay taariku salaadku inuu kaafir yahay maxaa ka ratimaya waxaa ka ratimaya dadka ridoobay axkaamtooda dadka ridoobay waxa lagu xakumo ayaa lagu xakumi doonaa nusuusta laguma hayo nas odhanaya taariku salaad waa mu'min nusuusta laguma hayo nas odhanaya taariku salaad jannadow gelin ama taariku salaad naartow ka korin yacnii wax nagu xambaara lama hayo inaan ku ta'wiilinno axaadiista tidhi taariku salaadka waa gaal gaalnimada ay ka warramayaan waa kufrun duuna kufrin gaalnimo gaalnimo ka sukayda inaan ku xambaarno wax nagu xambaara lama hayo ama in lagu fasiro waa kufru nicma nicmadou ku gaaloobee gaal rasmiya ma ahan hadalladaas inaan la soo warwareegno wax nagu xambaaraya ma lahan axadka taariga ah nusuus cadcad oo sariixa oo aayado iyo axaadiis isugu jirta waxay ku xakumeen inuu diinta beri ka yahay nusuustu waxay u bixiyeen qofka taarigaa mujrim mujrimkana waxaa la yidhaha qofka dembiga weyn galee mushriga ah nusuustu waxay ku xakumeen qofka salaada ka tegey inuu yahay mukadib diinta beeniyey nusuustu waxay ku xakumeen qofka salaada ka tegey mushrik nusuustu waxay ku xakumtay qofka salaada ka tegey inuu yahay qof khasaaray adduun iyo aakhira intaba khasaarada runtaana waxay ku dhacday dadka cadaabka la seexiyo oo cidhiiriga uu si dhaba ugu dhaco haddaba lama hayo wax noo dhibaato geliya ninka taariga ah inaan nidhaahno gaalnimadiisu gaalnimadii diinta looga tegaya ma ahane waa gaalnimo sahlanoo waa dhow yahay arrintaas ayadaa wax nagu xambaara ma lahan muslimiintu rabbi ha ka cabsadeen xaqana ha ilaaliyeen haddaba taariggii haddaad ogaatay inuusan diin lahayn waxaa ka ratimaya axkaamta soo socota ee baldhegayso marka ugu horraysa awalan annahu laa yasix an yusawij ma bannaana oo ma ansaxaydo in gabar loo guuriyo fa in cuqida lah haddii gabar loo guuriyo axad taarig ah wa huwa laa yusallii isagoon dukanaynin fanikaaxu baatil nikaaxu waa baatil walaa taxillu lahu zawjatu bih zawjaduna xalaal uma ahan oo uma bannaana waxaa u daliila liqowlihi tacaalaa hadalkii alle uu uga warramayey cani ilmuhaajiraat gabdhaha muhaajiraadka ah ee muslimaadka ah oo ka soo cararay meesha gaalada waxau rabbi yidhi fa in calimtumuuhunna mu'minaat falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gabdhaha soo haajiray haddaad ogaataan inay mu'minaad yihiin gaalada gacanteeda ha ku celinina laa hunna xillun lahum hablahaasu ma ahan nimanka gaaladaa kuwa u xalaal ah walaa hum yaxilluuna lahunna nimanka gaaladaahuna ma ahan dumarka muslimaadkaa kuwa guursan kara oo xalaal ay u yihiin inanta muslimadda ah ninka gaalka ah cismadiisa kuma noolaan karto ma u bannaana laguma heli karo looma guuri karo looma mahri karo laguma deri karo looma dhisi karo lama odhan karo waa ninkaaga intaasoo idinka durga sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala allah wuxuu ku caddeeyey aayaddaas ayada ah nikaaxa gaalka uu gabarh muslimada guursaday inuu nikaaxaasu baatil yahay oon waxba ka jirin arrinta labaad waxa weeye ee ka ratimaysa annahu idaa taraka asalaata bacda an cuqida lah hadduu salaada ka tago marka gabadha loo mahriya ka gadaal kolka loo mahrinayana uu salaada dukanayey ee kolkaas ka gadaal uu salaada ka tago fa inna nikaaxahu yanfasikh nikaaxii waa fasakhmayaa walaa taxillu lahu zawja zawjadaasuna xalaal uma ahan waxaana deliishanaynaa lilaayati alatii dakarnaahaa saabiqa aayaddii aan hadda soo xusnay waqti dhow ayadoo la kala saarayo oo tafsiil ay culammadu qabaan dadka ahlucilmiga qabla dukhuul iyo bacda dukhuul bay u kala qaadayaan inay ciddo tirsanayso iyo inaysan ciddo tirsanayn ayaa loo kala qaadin laakiin meesha waxaa yaalla haddii isagoo dukanaya lagu mahriyo inanta oo salaada labada qofood midkood ka tago nikaaxii wuu fasakhmin waa burburin wax halkaa ka jirana ma lahan arrinta saddexaad waxa weeye anna haada arajul alladii laa yusallii rajulkaas aan dukanayn ama haweentaas aan dukanayn axadka aan dukanayn idaa dabax hadduu wax gowraco laa ta'kulu dabiixatuh gowriciisa lama cuni karo maxaa yeelay gowriciisu xaaraam weeye hadduu yuhuudi gowraco amau nasraani gowraco dabiixadiisu waa xalaal waana la cuni karaa yahuudiga gowricii sharcigaay hadduu ku gowraco iyo nasraaniga shareecada ayaa sidaa caddaysay laakiin taarigu diin ma lahan oo gowriciisa lama cuni karo waalciyaadu billaah gowriciisu waa ka xun yahay gowraca yahuudda iyo midka nasaarada nasaarada iyo yuhuudda gowracooda waa la cuni karaa hadday wax gowracaan laakiin waxbaysan gowracayn midda kale dadka maanta loo yaqaan yuhuud iyo nasaaro waa dad cawaamoon diin waxay ka ogyihiin la arag xataa aan kaniisada tegin oon aaminsanayn diin midnaba marka arrintaas ayadaa waa arrin halisa axadka salaada ka tegey khatar ayuu ku sugan yahay arrinta afaraad waxa weeye axadka salaada ka tegey laa yaxillu an yadkula makka ow xuduudda xaramiha uma bannaana inuu maka galo amau xaramka xuduuddiisa iyo meelaha xaramka ou galo waxaa u deliila aayaddow alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjida alxaraama bacda caamihim haada allah wuxuu yidhi dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyeyow mushrikiintu waa nijaas eeyaysan xaramka alle u soo dhowaanin sanadkoodaan wax ka dambeeya mushrikiinta ayaa lagu tiriyey taarig xaramka mage tegi karo kacbada kuma dawaafi karo mana uu tegi karo halkaas maxaa yeele waxaa lagu tiriyey mushrikiinta rabbina wuxuu yidhi sanadkan ka gadaal yaa nin dambe oo mushrig ah xaramka imaanin ma loo ogolee yousan iskeenin alla waa u diiday subxaanahu wa tacaala marka haddaba xalaal ma ahan in maka la galo oo xuduuddeeda galo qofka aan dukan maantana mushkiladda jirtaa waa maxe madaxda adduunku maba dukadaan halkaasi kacbadaan aadaynaa waan xajinaynaa bay ku leeyihin boqolaal iyo kumanaan aan xaj aan dukan oo aan diin shaqa ku lahayn oo aan salaad inay sii wadaan doonayn baan odhanaya waan xajinaynaa markay halkaa tagaan bay laba laba ragca dukanayaan dibna ugu laaban maayaan haddii sharci islaama oo wax lagu maamulayaa jiro ama nimanka boqortooyada oo meesha haystaa ay niman islaama oo diin la ahaan lahaayeen dadka noocaasa waa laga mamnuuci lahay kacbada ilaahay mana loo oggolaadeen kacbadiibay wasaqeeyeen dhagaxa xajaru aswad la yidhaah waxay doonayaan inay wasaqeeyaan oo ay qurunkooda geeyaan waa meel alla nadiifiyey dad nadiifa oo qalbigoodu nadiif ka yahay shirki oo xibnahoodu diinta alla u shaqeeyaan oo xumaanta inay iska hufaan doonaya ayaa loogu talagalay
xaramka alle waxaa laga mamnuucay dadka aan dukanin sida aayadda aan hore u soo akrinaba ay caddaysay balka waxaa laga doonayaa dadka islaamka ah inay rabbigood ka cabsadaan oo diinteeda dhab ugu dhaqmaan arrinta shanaad ee ka ratimaysa qofka salaada ka tegay waxa weeye annahu low maata axadu min aqaaribihi hadduu dhinto axad qaraabadiisa ka mid ah falaa xaqa lahu fi lmiiraad dhaxalka wax xaq la yidhaah kuma lahan qofka aan salaada dukan falow maata rajulun can ibnin laa yusallii warajulu muslimun yusallii waalibnu laa yusallii haddii uu nin dhinto ee uu ka dhinto wiil aan dukanayn rajulka dhintana uu yahay nin muslima oo dukanaya ibniguna uusan dukanayn wiil ina adeerkiisa oo ka fogna ou jiro ina adeerka ka fog oo dukada ayaa dhaxlaya qofka aan salaada dukan wax ma dhaxlayo qof muslima oo dukada ma dhaxlayo isagana lama dhaxlayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yarisu almuslim alkaafir wala alkaafiru almuslim muslimku gaal ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo xadiidkaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim wuxuuna caddaynayaa muslimku inuusan gaal dhaxlin gaalkuna uusan muslim dhaxli karin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddeeyey inaan laba qofood oo kala diin ah oo midna muslim yahay midna gaal yahay aysan isdhexlaynin sidaas ayaana lagu daboolayaa warasada oo idil dadka aan dukanu dhaxal ma lahan oo ma ay dhaxlayaan dadka dukada ayaguna dad dukadaa ma dhaxli karaan arrinta kale waxa weeye oo qofka aan dukan ku imaanaysa hadduu dhinto qofka aan dukan laa yuqasal walaa yukafan walaa yusalla calayh lama dhoqo lamana kafano dushiisana laguma dukado walaa yudfanu maca almuslimiin muslimiinta micigoodana lalama aaso idan sidee la yeelayaa haddii aan la dhaqayn la kafaninayn laguna dukanayn waxaa loo saarayaa saxraha iyo bannaanka meelahaas ayaa god looga qodayaa dharkiisa uu ku dhintay ayaa lagu aasayaa li'annahu laa xurmata lah wax xurmo la yidhaah ma lahan arrinkaa dushiisa haddaan qabanno falaa yaxillu liaxadin qofna uma bannaana maata cindahu mayitun agtiisa uu ku dhintay qof mayd ah wa huwa yaclamu annahu laa yusallii oo uu og yahay inuusan dukan an yuqadimahu lilmuslimiina yusalluuna calayh muslimiinta inuu inta u keena ou yidhaha ku dukada uma bannaana axad aad og tahay inuusan dukan dadka muslimiintaa inaad u qarisid oo aad tidhaahdo ku dukada kuuma bannaana maxaa yeelay qofka aan dukan looma oggola dadka muslimiintaa inay salaada janaasada ku dukadaan dadka muslimiintaa qubuurtooda in lagu aasana waa mamnuuc sidaa darteed dadka aan dukan aad ha looga fogaado hana la fogeeyo dhib badan ayay islaamka ku hayaan diintana dhibaato badan ayay u geysteen arrinta kale ka ratimaysaa waxa weeye axadka aan dukan waxaa lala soo jamciyaa maalinta qayaamada fircawn haamaan qaaruun iyo ubay ibnu khalaf oo a'immatul kufri kufriga iyo gaalnimada hogaamiyeyaalka u ah waalciyaadu billaah intaas mid ka miduu jannada gelin maayo lamana oggola axadka salaad la'aanta ku dhintay qof ahalkiisa ka mid ah inuu naxariis iyo dembi dhaaf ugu duceeyo li'annahu maxaa yeelay waa kaafir mana uusan mutaysan in loo duceeyo oo dembi dhaaf loogu duceeyo waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay rabbigood ka cabsadaan oo ay xaqa dhab u ilaaliyaan oo ay diinta siday tahay ugu socdaan mar walba waa inaad ogaataa qofka aan salaada dukan in lala soob jamcinayo shayaadiintaas waxauna noqday axad aad u khayr daran oona la agtiisa wax u yaallaa aysan jirin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo noo diidaya inaan u ducayno dadka salaad la'aanta ku dhintay maa kaana linnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu aljaxiim allah wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala nabiga alle uma habboona mana loo oggola iyo dadka iimaanka leh inay u dembi dhaaf dalbaan mushrikiinta haba ahaadeen mushrikiintaasu kuwa qaraabadooda ah oo aad ugu dhow kolkay u caddaatay ka gadaal inay qaraabadaasu naarta jaxiimada la yidhaah asxaabteeda yihiin waxaa laga doonayaa dadka islaamka ah inay rabbigood ka cabsadaan oo ay ka fogaadaan dadka aan dukan ku dukashadooda iyo u ducayntooda dadka aan dukan oo lagu dukado ama loo duceeyo waa arrin halis ah marka ha layska ilaaliyo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala masalada ayada ah ikhwaanii waa masale aad u khatar ah oo adag waxaase yaa badan dadka in badan oo ka mida waxay fududaysteen amarka salaada waxayna aqalladooda u oggolaadeen dadka aan dukan waxayna soo dhoweeyeen dadka aan dukan waxay jeclaadeen dadka aan salaada oggolayn arrimahaasuna arrimo bannaan ma ahan salaada qofka ka taga nin iyo naag waxau doona ha noqda eh oo ama tasaahul iyo wehsi uga taga ama iyada dhanba iska deeya waxaa laga doonayaa inta cimrigiisa ka dhiman inuu soo haleeshado oo camal saalixa hadda u degdego cimrigaaga inta ka hartay ma ogid inay bila yihiin inay maalmo yihiin iyo inay saacada tahay midnaba alcilmu cinda allah cilmigu alle agti ayuu ahaaday haddaba qofka muslimkaa oo oo islaamnimada sheeganayow salaad haddaad ka tagtay islaamnima meel kuuma taallee hadda degdeg u laabo oo rabbigaa u toobakeen oo u degdeg inaad cimrigaaga inta ka dhiman tawba iyo camal saalixa ku qarqidid oo rabbigaa aad gondoqabsatid oo aad rabbigaa ku oydid oo rabbigaa u sheegatid inaad qalad ka gashay dibna aadan ugu laabanayn waxaa alla laga rajaynayaa kolkaas inuu ku cafiyo daa'iman waxaa laga doonayaa qofku inuu xasuusto hadalkuu allah yidhi innahu man yaati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa axadka rabbigii u yimaadoo loo keeno isagoo mujrimah oo dembiye waaweyn galay waxaa u sugan oo uu leeyahay naarta jahannabo la yidhaah jahannabada dhexdeeda ma ku dhimanayo mana ku noolaanayo wanaag iyo faa'iidana ma gaadhayo silac iyo cidhiiri iyo dhibaatana ka bixin maayo wuxuu ku sugnaa doonaa dhibaato aad u fara badan haddaba muslimiintu rabbi ha ka cabsadeen oo diinta islaamka ha ilaaliyeen oo salaada layicitaanka ha ka joojiyeen xaqu sow yahana dad ugu dhaqma ha noqdeen dadka mujrimiintaa jahannabo ayaa xaabo looga dhigin waxayna soo gelayaan qolada jahannaba markay galaan lagu odhanayo ma dhiman doonaan mana noolaanayaan waxaa yeele allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala naarta markuu ka sheekaynayey qofka naarta galay laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana ku dhinto dhexdeeda mana ku noolaado silax iyo saxariir buu ku jirayaa waxaa lagu mutaysanayaa dhibaatadaas salaada oo laga tago allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa ammaa man dagaa wa aatara alxayaata addunyaa fa ina aljaxiima hiya alma'waa axad alle axadkii xadgudbay oo xayaatada adduunyada doortay oo tii aakhirada iloobay naarta jaxiime la yidhaah ayaa ma'wi iyo meel uu jiifsado looga dhigayaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khayr kulligiinna waafajiyo iyo liibaanta oo idil inuu ka dhigo maalmaheenna maalmo wanaag ah oon khayr iyo samaan ku gaarno laakiin waa inaan garannaa dadka aan salaada dukan sida ay uxun yihiin iyo waxa ay nusuustu ka tidhi iyo sida loo dhaleeceeyey ama aad loogu durjiyey axad walbow rabbigaa ka boqo diinta islaamka ilaali dadka aan salaada dukan waxay ku jiraan dadkou alla u yidhi alladiina yanquduuna cahda allah الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار dadka buriyey ballanka alle marka la adkeeye ka gadaal wixii rabbi xidhiiriya yidhi aan xidhiirin oo gooyey oo aan ka cabsanayn rabbigooda oo wax walba xuma xumaana samaynayo caalamka fasahaadinaya waxaa u sugan naxariista alle in laga durjiyo iyo daar middeeda xun fasaadka ka daranu waa maxee koonka in lagu noolaado salaad la'aan fasaadka ka daranu waa maxee magac islaam in la sheegto oon waajibka alla la ilaalin fasaadka ka daranu waa maxee muslim baan ahay inaad tidhaah oo diinta waan jecelahay wixii rabbi kaa xarimo oo dhanna aad dhex dhex dabaalatid wixii rabbi waajibkaaga dhigoo dhanna aad la yacdid waa arrin runtii aad u dhibaato badan kolka muslimiintu bal rabbi ha ka badeen hana laga fiirsado dadka aan salaada dukan hana loo garto inay yihiin dad aad u xun una khayr daran sida aan soo ogaanay nusuus badan oo ka warramaysa axadka salaada kas uga tegey wax gallaa oo laga doonaya ma lahan ee waxaa la siman inuu tooba keeno khayraadka ou badsado ouna ku dadaalo inuu rabbigii u cabto u calaacalow alla si dhaba u gondo qabsado subxaana wa tacaala waa inuu ku dhaqmaa aayaddii ou rabbi yidhi waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha faastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dadka faaxishada sameeya ama nafsadooda dulmiya oo rabbigood xasuustoo ka dembi dhaaf dalba ayagoon xumaanta ay galeen aan daa'imayn alla mooye cid kalena dembiga ma dhaaftee dadka jannada lagu amaalmariyay ayay ka mid yihiin tawbo ayaa u furan laakiin yay u qaadanin in salaada inta laga tago kas looga tago qallo la yeelayo waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo dadka salaada ka tegay dhaleecaynaya fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaa waattabacuu shahawaat fa sawfa yalqawna gaya waxaa ka gadaal maray dadkii wanaagsanaa oo khayrka badnaa dad xunxun oo salaada layaca oo nafsadooda waxay raaca jeceshahay iyo hawadooda raaca oo shahawada daba orda waxay geli doonaan waadi la yidhaah qayi oo naarta jahannabo ay rabbi ka magan gasho waxaa ka badbaadaya dadka toobo keenay oo iimaan iyo camal saalixa la yimid dadkaa waxaa lagu dari doonaa dadka jannada haddaba dadku ha ogaadeen dadka salaada wakhtigeeda kas uga dib dhigay oo sidaa uga tegey wax gallaa oo laga aqbalaya inaysan jirin camal baa jira ou rabbi maalintii yeelayo oon habeenkii laga aqbalayn waxaana ka mida salaadaha camal alla ou habeenkii aqbalo oon maalintii laga aqbalayn salaad walba wakhtiga loogu talagalay lagama dibdhigi karo ma laga hormari kar lagamana hormari karo cudur loogu cudur daaroo sharcigu fasaxay haddousan jirin li'anna allah wuxuu yidhi inna asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ahaatay dadka mu'miniinta dushooda mid lagu qoray oo lagu waktiyey oo lagu xadiday oo wakhtiga in laga dib dhigo ama laga gadaal mariyo marnaba aan la oggolayn owqaado la fasaxay oo jamac taqdiim iyo jamac ta'khiira la samaynaya mooyaane inta waxaa laga doonayaa kolka inay rabbigood ka cabsadaan oo ay diinta si dhaba u ilaaliyaan salaada haddii wakhtigeeda laga dib dhigo waxaa la gelayaa dembi midka ugu weyn iyo jariime aad u xun ilaa gaalnimo ou qofku gaaro diintana uu ka ridoobo rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala salaadana dhab ha loo ilaaliyo haween hadday guursato nin aan salaada dukan ay qabto owlaadna ay u dhasho ama nin aan dukanin gabar loo guuriyo arrinta noocaasa haween hadduu guursado nin aan jameecada la dukan keligiina aan dukan wax nikaax la yidhaah kama dhaxeeyaan haweentaasuna ninkaa sawjo uma ahan ka tegidda uu salaada ka tegay aawadi uma bannaana inay ninkaa nafsaddeeda u makaniso xaqna kuma ou lahan oo ku bannaysto inuu ku istimtaaco sida nin uu haweentiisa ugu istimtaaco oo kale looma oggola maxaa yeelay haweentaasu ninkaa waa ka ajnebiya waxaana waajib ku ah islaanta noocaasa isla markaa inay ninkaa isaga tagto oo ay reerkeedii qabato oo ay muxaawalaydasay ninkaa uga takhallusi laheed li'anna ninkaasu waa kaafir wuxuuna kaafir ku noqday ka tegidda uu salaada ka tegey waxaan u rajaynaynaa dad badan oo muslimiinta ka mid ah inaysan sawjadu la noolaanin nin aan dukan mana u bannaana inay micigiisa baaqi ku noqoto ilaa ay sidaa awlaad ugu owlaadda sidaa ku timaana halis ayay ku sugan tahay haddii ilma ay u dhashaan aadda alla oy sidaa ilma ugu dhashaan ilmaha ayadaa qaadan maxaa yeelay qofka gaalka ah xanaana ma lahan oo qof muslima ma xanaanay karo ilmahana waxaa lagu tirinayaa inay islaam yihiin hooyada ayaa qaadan oo xanaanaysan waxaa qofka muslimkaa waajib ku ah oo rabbigii ka cabsanaya inuusan gabadhiisa u guurin nin aan salaada dukanaynin habla ayaan loo guurinin niman aan dukan haddii loo guuriyo caqadku waa baadil nikaaxu waa kayru saxiix waxaana ninkaa inanta loogu gacan geliyey sharci waxaan ahayn dad badan ayaa sidaa ku dhaca rabbigiin uga cabsada dumarkiinna hablihiinnana ha ugu bandhiginnina nimanka xoolo ayay leeyihiin oo kali ah ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala nin ayaa u guurinaya inantiisa nin aan dukan isagoo ku andacoonaya waxaa la arkaa rabbi inuu hanuuniyo ninkana waa nin dabeecad fiican oo waxaa laga yaabaa inuu wanaagsanaado sheekadaasu wax jirta ma ahan ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala rabbi qur'aankiisa ayuu ku yidhi falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna ha u celinina hablaha muslimaadka nimanka gaalada ah habluhu xalaal nimankaas uma ahan nimankuna dumarkaas xalaal uma ahan haddaba dadka islaamkaa rabbi ha ka baqeen dumarka ay dhaleen meelaha ay ku bixinayaan gabdhahoodana raggu ha ka fiirsadeen raggaa afar iyo labaatanka saaqaadka iyo daroogadu cuntada u tahay salaada alle inay kufaan mooye aan dukashadeeda garanayn iyo sujuud midnaba waxa ay ku hadlaan ooy ku habaaqaan nacayda islaamka iyo gabarh xijaaban wax ka sheegeeda ay tahay ha u guurinina hablihiinna ha u oggolaanina rabbigiinna ka cabsada subxaanahu wa tacaala axadkii ka tooba keena salaad la'aanta oo salaadda hagaajiya horena gabar loogu mahriyey waxaa laasima caqad jadiida oo cusub inuu la yimaado markii inanta lagu mahrinaya hadduusan salaada dukan jirin caqad cusub oo jadiida ayaa laga doonayaa hadduusan sidaa yeelin wax u ansaxaya ma lahan allah tawbada waa aqbalaa dembiga qofka hore u galana wuu ka tirtiraa axadku hadduu la yimaad tawba saadiqa ah oo nasuuxo ah oo run ah ee rabbigiin ka cabsada subxaanahu wa tacaala oo tawbada ku dadaala diinta islaamkana dhab u ilaaliya waxaan allah ka rajaynaynaa inuu dembigeenna dhaafo muslimiinta u gargaaro cidhiiriga iyo dhibkana uu naga bixiyo dadkeenna iyo eheladeenna oo dhanna uu ka dhigo kuwa salaada ilaaliya oo rabbi raalli galeeya allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga dacwoonaynaa cadowga islaamka dhibka ku haya ee rabbiyow muslimiinta u gargaar oo dhibka ka bixi oo cidhiiriga ay maanta ku jiraan faraj degdega allow ugu beddel allah waxaan weydiisanaynaa inuu garab iyo guul siiyo muslimiinta afghanistaan ku nool oo jihaadka ku jira muslimiinta